أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta wilaayada bokool iyo qaar ka mid a golaha nuqabada wilaayadaasi oo booqasho ku tegay furimaha ribaadka ay kaga jiraan mujaahidiinta ka howlgala wilaayadaasi bokool booqashadaas ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa qodobada kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah maalmo kadib markii uu gaal donald trump uu xasan gurguurta kula soo kulmay magaalada washington maraykanka oo si lama filaana ugu dhawaaqay inay qayb ka mid ah safaaraddiisa ku taal xerada xalane ay shaqadii joojisay maxaa arrintan xilligan ku soo beegay maxaase ka jira khataraha amni oo maraykanka uu dareemayo waxaan sidoo kale faafreebka ku soo qaadan doonaa khilaafka u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo axmed madoobe oo weji cusub yeeshay maxaa ka jira in labada dhinac ay u socdaan wadahadalla siyaasa yaa tanaasulay oo dhinaca dhulka loo dhigay faafreebkan ku soo qaadan doonaa inshaa allah qodobadeenna kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah golaha dawaaqiidda aqalka sare oo meel mariye xeergaalee dadka soomaaliyeed ugu baaqaya inay ridoobaan oo ay diinta islaamka ka baxaan kaas oo ay soo gudbisay xukuumadda riddada ah ee uu hogaamiye xamse cabdibarre haddaba muxuu yahay xeergaaleedkan yaase maalgelinaya barnaamijkan ku qaadaa dhigi doonaa inshaa allah qodobadaas iyo wixii soo kordhaa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waa mar kale iyo faafreebka wararka فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen aanu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa waxaa sii xoogaysanaya khilaafka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyadoo khilaafaadkii u dhexeeyey riddada iyo axmed madoobena uu weji cusub yeeshay maxaa ka jira in labada dhinac ay wadahadalla u socdaan iyo si guud xaaladda murtadiinta waxaa arrimahaas inoo falanqaynaya cismaan axmed dhuubow haye cismaan bismillahi raxmaan iraxiim waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad sida lala socday bilihii lasoo dhaafay waxaa sii xumaanayay xaaladda siyaasiyiinta kooxda riddada soomaaliya laga soo bilaabo madaxda kooxda riddada soomaaliya ee maamusha villa soomaaliya maamul goboleedyada gaaloraacyada ah qaar ka mid ah oo iyagana muddo dheerba ku kacsanaa kana soo horjeeday qaab maamulka xasan sheekh maxamuud iyo qolo kale oo isku sheegtay inay yihiin mucaarad oo murtadiin ah horeyna xilal ugu soo qabtay maamuladii riddada ee dalka soo maray oo qaarkood ay soo noqdeen ra-iisul wasaareyaal madaxweyne iyo weliba sidoo kale wasiire iyo iyo siyaasiyiin kale oo xubno ka soo noqday maamuladii ashaadala dirirkaha ee soo maray dalka bilihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa ka dhacayay shirar u dhexeeyey kooxahan ee murtadiinta mucaaradka ah iyo villa soomaaliya oo uu hogaaminaya xasan sheekh maxamuud kuwaas oo isku haystay danaha markaasi qof kastaba uu arkayey in isaga sida uu rabo ay wax u socdaan xasan sheekh maxamuud waxay ku haysteen kooxdan murtadiinta ah ee kasoo horjeeda in uu ku tagrifalay dastuur gaaleedkii ay markii hore iyagu wada dejisteen sidoo kale waxay sheegeen in qaar ka mid ah uu baal maray islamarkaan uu wax ka bedel ku sameeyey sidoo kale inuu uu markaasi doonayo in uu sameeyo waxa looga yiri doorasho qof iyo cod ah islamarkaana u muuqatay in rabitaankiisu ay u meelmari karto islamarkaana uu kusii joogi karo kursiga villa soomaaliya iyo arrimo kale oo markaasi ku saabsan siyaasadda iyo weliba sidoo kale danaha markaasi uu isaga halkaa ka arkayey waa tii shirar badan ay ka dhaceen magaalada muqdisho shirarkaas waxaa qeyb ka ahaa gaalada caalamka oo qoladan mucaaradka ay marar kala duwan la shireen xasan sheekh maxamuud laftirkiisa xalana marar badan ayaa lagula shiray oo arrimahan iyo qadiyadaha siyaasadda ayaa lagagala hadlay tiina waxay noqotay inaysan waxba ka soo bixin oo ugu dambeyn waa tii isbuucii lasoo dhaafay gacanka hadal uu dhacay oo la dagaalamay oo askar laiska dilay oo gaadiid laiska gubay islamarkaana ay noqotay in laysu awood sheegto islamarkaas waxaa meesha ka baxay in haba yaraatay aysan dhici karin wax markaas isu soo dhowaansho ah iyadoo ay halkaa joogto waxaa kasii horeeyey khilaafaad u dhexeeyey xasan gurguurte iyo maamulada ashaadala dirirka ah ee ay kala hogaamiyaan murtad saciid cabdulaahi deni iyo murtad axmed madoobe kuwaasoo iyagana ku dagaalamay halkaasna waxaa gebyahaanba ku kala tagay kooxda ridada soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho iyo labadaasi maamul goboleed ee gaala raacyada ah haddaba maxaa ugu dambeeyey maxaase hadda maxaa isbedelay walaalka sida la ogyahay wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan ay helayso warbaahinta islaamiga landalus maalmihii lasoo dhaafay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya waxaa shirar ku lahaa saciid deni iyo axmed madoobe ujeedada shirkaasna waxa uu ahaa markii ay soo baxeen warar sheegayey in ay isku soo dhowaanayeen maamulada kismaayo iyo muqdisho gaar ahaan axmed madoobe iyo xasan gurguurte taasoo war ka soo baxay villa soomaaliya lagu sheegay meelo dhowdhow ay waxu marayaan labada dhinac xasan sheekh maxamuud laftirkiisa waa uu sheegay oo waa uu ka dhawaajiyey saciid deni oo warkaasi uu cuntami waayey ayaa waxay madal ku yeesheen nairobi inay isugu tagaan labadooda maalmihii lasoo dhaafayna halkaas shirar ayaa ugu socday shirarka labageesoodka ah ee u dhexeeyey saciid deni iyo axmed madoobe ayaa la sheegay in uu salka ku hayay warkaasi iyo waxa laga yeeli karo saciid deni oo kale waxaa warar hoose oo aan helayno ay tilmaamayaan in axmed madoobe uu ka cadaadinayo in gebyahaanba uu laalo islamarkaana uu diido heshiis uu la galo xasan sheekh maxamuud waxyaabaha markaasi ay ka wada hadleen ee axmed madoobe loo soo jeediyey waxaa ka mid ah ayaa la leeyahay oo aanu helayno warar hoose in axmed madoobe uusan ka tanaasulin in uu yahay madaxa maamulka ridada ah ee isku magacaabay jubbaland islamarkaana uu markaasi ilaashado inuu isagu yahay ninka madaxweynaha ka ah halkaasi uusan ka tanaasulin sidoo kale saciid deni wuxuu kula taliyey axmed madoobe inuusan xasan sheekh ka aqbalin in doorashada qof iyo codka ee xasan sheekh uu la ordayo in uu ka diido gabyahaanba aysan ka dhicin meelaha uu maamulo murtad axmed madoobe sidoo kale waxyaabaha ee markaasi axmed madoobe deni uu kula taliyey islamarkaana uu kala hadlay waxaa ka mid ah baa laleeyahay in markaasi uu diido wax ka bedelka dastuurgaaleedka ee xasan sheekh lagu eedeynayo inuu wax ka bedelay saddexdaas qodob iyo kuwa lamid ah ayaa ugu muhiimsan ayaa laleeyahay axmed madoobe waxaa laleeyahay wuxuu aad u rabaa heshiiska markaasi uu doonayo xasan sheekh maxamuud dhammaanna uu ogol yahay shuruud kasta oo kaga timaada ee dhanka kooxda ridada soomaaliya ee xasan sheekh hogaamiyo marka laga reebo in markaasi haddii uu yimaado wax kabedelka ah in isaga uu yahay madaxa maamulkaasi oo markii hore kooxda ridada soomaaliya ay diiday laakiin wixii kasoo haro waa uu ogol yahay axmed madoobe sida la ogyahay waxaa haysatay bilihii lasoo dhaafay oo uu maamulkiisu la il darnaa xaalad dhaqaale oo aad u adag sida la ogyahay garoomadii ayaa laga cunuqabateeyey sidoo kale waxaa laga hor istaagay qeyb ka mid ah lacagihii uu ka heli jiray gaalada sidaasi darteed marka waxaaba sicir barar iyo xaalad adag oo dhinaca dhaqaalahaba laga dareemayay deegaanada uu maamulo axmed madoobe oo ay kismaayo ka mid tahay sidaasi darteed marka waa uu ku qasban yahay inuu markaasi ogolaado heshiis kaga imaanaya dhanka xasan gurguurte sidoo kale waxaa laleeyahay siyaasiyiin ka tirsan dowladda silibeed ee kenya ayaa iyagana ku riixaya in uu la heshiiyo villa soomaaliya halkaas laftirkeedu waxaa laleeyahay shirarkii lasoo dhaafay deni iyo axmed madoobe waa ay isku khilaafeen oo rabitaankii halkaasi sidii deni uu wax u rabay waa ay u dhicila'yihiin oo axmed madoobena waa uu ka nugul yahay sidii hore oo waa uu ogol yahay wararka ee kasoo gaaraya dhinaca villa soomaaliya ee ah heshiiska ee kooxaha mucaaradka ee laftirkoodu waxay dani ugu jirtaa in ay sii kala taagnaadaan oo ay kala fogaadaan maamulada jubbaland iyo puntland oo markaasi aysan heshinin iyaga iyo xasan sheekh maxamuud haddii ay heshiyaan labadaasi maamul goboleed iyo midka xasan gurguurte waxaa halkaasi kusii yaraanaya wujuudka ay kooxaha mucaaradku iyagana kusii lahaan karaan siyaasadda ee ridada iyaga laftirkoodu dhinac ayay ka booshgaraynayaan oo ay markaasi ka riixayaan oo waxay isku dayayaan in markasta ay sii kala fogaadaan maamuladaasi iyo midka muqdisho ka jira marka si guud xaaladda halka ayay maraysaa warar ayaa sheegaya in ay suuragal tahay in magaalada kismaayo uu ka dhaco kulan u dhexeeya xasan gurguurte iyo axmed madoobe halkaasna ay markaasi kuwada heshiyaan xasan sheekh maxamuud markii uu dhowaan tagay qaramada midoobey uu tagay waxaa jirta yaa laleeyahay lasoo cadaadiyey islamarkaana ee lagu soo canaantay inuu wax ka bedelo xaaladda qalafsan ee ka jirta soomaaliya sidoo kale markii uu muqdisho soo gaaray xalane ayaa lagula kulmay aad ayaa loo canaantay waxaana lagu amray inuu si deg deg ah u xaliyo xaaladahaasii xumaanaya ee ka jira magaalada muqdisho iyo maamul goboleedyada sidaas darteed marka isagana waa uu qasban yahay oo xasan sheekh maxamuud waxa uu wajahayaa xaalad siyaasad oo aad u daalan islamarkaana meel xun maraysa taasoo ah dhinacna kooxaha mucaaradka ayaa ku dhegan oo dhiig bixinaya halka dhinacii kalena maamul goboleedyadaasi iyagana waa ay kasoo horjeedaan markaan isku soo xooraamino si guud arrimahan faysalow waxaa la ogyahay kooxda ridada soomaaliya ay runtii wajahayso xaalad siyaasadeed oo aad u adag islamarkaana ay marayso meeshii ugu xumeed ee abid gaalada caalamka ee laftirkeedu iyadana waa ay ku daashay murtadiinta iyadana hadda ma jirto rabitaan badan oo ay u qabaan maadaama xaalado isdiidan islamarkaana qallifsan ay ka dhex taagan tahay siyaasiyiinta kooxda ridada soomaaliya ee jawaasiistu ah wadamada reer galbeedka ah ee soo dirsaday waxaa taariikh ah mar kasta oo madaxda murtadiinta uu sii dhammaanaya mudaxiloodkooda siyaasadooda halkaas ayay gaartaa oo madax ayay isla galaan taasoo ugu dambeyn ay soo farageliso gaalada wakiilada ay ugu yihiin dalka ugu dambeenna iyaga ayaa jaangooya siyaasada doorashada iyo murtadka markaasi imaanaya marka xaaladda halka ayay maraysaa dhinaca kale waxaa xaalad quus ah iyo mugdi ku jira joogitaanka ciidamada gaalada afrikaanta ah ee ku sugan dalka muddada dheerna joogay kuwaas oo iyagana ay ka dhammaatay qayladhaantii lacag raadinta ahayd oo maalinba maalinta ka dambeysa waa ay sii qaylinayaan oo waxaa kusii badanaya deen qaadashada ay markaasi ay deimaha usii qaadanayaan sii joogitaankooda soomaaliya ilaa hadda ma haystaan ballanqaadyo ku saabsan in ay markaasi helaan lacago ay ku maareeyaan iyo lacago kale oo ay deimaha isaga bixiyaan taasoo iyadana ay runtii masiirkooda sii xumeyneysa marka si guud siyaasadda soomaaliya haddii ay noqon lahayd midda gaalada afrikaanta ee dalka ku sugan gaaladii caalamka oo iyadana ku daashay siyaasadda ridada murtadiintii oo madaxa iskula jira maamul goboleedyadii oo iyagana runtii aad ugu sii fogaanaya siyaasadda laga hago murtadiinta ee magaalada muqdisho xaaladda halka ayay maraysaa xasan sheekh oo ay u dhiman yihiin bilooyinna waxa uu wajahayaa isagana xaalado aad u adag waxaa sidoo kale laga yaabaa laftirkooda inay kala fogaadaan oo ay iskhilaafaan siciid deni iyo axmed madoobe waxaa laiskula joogana waa dan haddii marba qof kastaba uu markaas isaga dantiisa uusan ka helin waxa halkaa ka jiro waxaa aad u fudud in lagu kala tago layshilaafo oo markaasina warbaahinada layska dhaleeceeyo halkaas ayay maraysaa xaaladihii ugu dambeeyey ee kooxda ridada soomaaliya aad ayuu u mahadsan yahay dhuubow ayuu kaasi ahaa
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه توفيقا وتسديدا واجرا امه الاسلام بشرى اننا نلماح فجرا في شباب markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta halkan waxaa ka soo jeedinaya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal qaraxa waxay ka fuliyeen gudaha degmada buulamareer ee wilaayada shabeellada hoose kaasi oo lala eegtay goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada waxaa qaraxaasi ku dhintay hal murtad waxaana ku dhaawacmay askari kale oo murtadiinta ka tirsan dhanka kale howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada garbaharey ee wilaayada gado ayaa lagu dilay murtad cabdi ferey oo ahaa gudoomiye waaxeed ka tirsanaa maamulka riddada ee degmadaasi dhanka kale howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala egtay murtadiin marayey gudaha degmadaasi waxaana ku dhintay qaraxaasi saddex askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa golaha dawaaqiidda oo meel mariyey xeer ku baaqaya in ay gaaloobaan ubadka soomaaliyeed xukuumadda dabadhilifka ah ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa mar kale qaaday tallaab gaf ku ah diinka iyo dhaqanka shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah xamse cabdi barre oo ku magacaaban ra-iisul wasaaraha xukuumadda muqdisho ayaa golayaasha baarlamaanka u gudbiyey xeer gaaleed halis ah kaasi oo shacabka soomaaliyeed ugu baaqaya in ay gaaloobaan sida ay wararku sheegayaan labada aqal ee baarlamaanka ayaa loo gudbiyey xeerkan waxaana durbadiiba la marsiiyey aqalka hoose oo ay gacanta ku hayso villa soomaaliya saadaan maxamuud cabdi oo ka tirsan dawaaqiidda ayaa warbaahinta u sheegay in kulan maanta dhacay uu buuq ku dhammaaday balse waadan madoobe sidii caadada ahayd ku dhawaaqay in xeerkaasi la meel mariyey uuna yahay ansax wuxuu sheegay in xeerkan uu dhigayo in ubadka soomaalida marka uu ku jiro marxaladda caruurnimada la bari karo diinta uu doono taasi oo ka dhigan in la leeyahay caruurtu ha gaaloobaan oo ha lagu barbaariyo diin aan ahayn midda islaamka xeerkan ayaa si cad ugu baaqaya in shacabka soomaaliyeed ay ka bixi karaan diinta islaamka oo ay qaadan karaan diin aan islaam ahayn xildhibaan saadaan maxamuud cabdi ayaa ku eedeeyey xukuumadda xamse cabdi barre in ay u xoobsiibatay baadiyeynta bulshada ayna isku darsatay diinxumo iyo boobka hantida shacabka golayaasha baarlamaanka ee xukuumadda muqdisho ee dabadhilifka u ah dowladaha shisheeye ayaa ku dhaqma dastuur gaaleed baalmarsan shareecada islaamka waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda maraykanka oo joojisay adeegyada safaaradeeda muqdisho safaaradda dowladda maraykanka ee magaalada muqdisho ayaa sheegtay in howlihii shaqo ee safaaradda la joojiyey kadib markii uu soo shaacbaxay ismariwaa dhanka miisaaniyadda ah oo soo kala dhex galay koongareeska iyo aqalka cad qoraal kooban oo lagu daabacay barta rasmiga ah ee safaaradda maraykanka ee muqdisho ku leedahay x ama twitter ayaa lagu sheegay in si buuxda loo hakeeyey howlaha shaqo ee safaaradda sababa la xiriira joojinta miisaaniyadeed akoonkan x lama cusboonaysiin doono si joogto ah ilaa howlgallada buuxa ay dib u bilaabmaan marka laga reebo macluumaadka deg deg ah ee la xiriira amniga iyo badbaadada ayaa lagu yidri qoraalka safaaradda maraykanka ee muqdisho waxay tani ka dhigan tahay in maraykanku hakiyey dhammaan adeegyadii ay bixin jirtay safaaradda keliyana howlaheeda lagu soo koobay la talinta amni ee muwaadiniinteeda tallaabadan shaqo joojinta ah ee ay ku dhawaaqday safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa imaaneysaa xilli xukuumadda fadhigeedu yahay washington ay gashay xaalad xirnaan dowladeed ah markii aqalka cad iyo koongareeska maraykanku ay ku guuldareysteen in ay ku heshiiyaan miisaaniyadda dowladda arrintan ayaa sidoo kale saameysay howlaha dowladda dhexe ee maraykanka iyo dibadda safaarada maraykanku ku leeyahay afrika ayaa sidoo kale ku dhawaaqay hakinta howlahooda gaar ahaan etoobiya iyo jabuuti kuwaas oo shaaciyey inay qayb ahaan u joojiyeen howlihii shaqo ee safaaradahooda waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa khilaaf soo kala dhex galay maamulka hirshabelle oo sababay in la xiro garoonka beledweyne xiisabsanka ku haysa khilaaf u dhexeeya madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay hirshabelle iyo guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan oo soo jiitanayay maalmihii lasoo dhaafay ayaa weli ka taagan magaalada beledweyne ee gobolkaasi labada mas-uul ayaa la sheegay inay isku khilaafeen lacagaha baada ah ee ay ka qaadaan dadka rayidka ee adeegsadaa garoonka khilaafkan ayaa saameyn ku yeeshay shacabka ku dhaqan magaalada beledweyne wuxuuna sababay in uu xirmo garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi xubintii hadalaynta magaalinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana faysal caawa ahaa inaga inta aad ayuu u mahadsan yahay maahir ayuu kaasi ahaa waa hagaag dhegaystayaal markanna wilaayada bokool wafdi uu horkacayay waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan islamarkaana ay la socdeen qaar ka mida golaha nuqabada wilaayadaasi ayaa gaaray ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furumaha hore ee wilaayada bokool wilaayada ayaa dhiirigelin u samaysay ciidamada mujaahidiinta ee halkaa ku ribaadaya iyadoo sidoo kalena ay ballan qaadeen golaha nuqabada inay garab taagan yihiin wiilashooda mujaahidiinta ah oo naf iyo maal ay ku garab istaagayaan haddaba waxaad maqli doontaan weliga wilaayada islaamiga ah ee bokool oo ciidamada mujaahidiinta ee booqashada ku gaaray halkaa kelimad kula hadlay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalem yaquulu allahu subxaanahu wa tacaala waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa waclamuu ana allaha maca almuttaqiin amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh insha allahu tacaala ikhwa sida ku wargabtana ogsantihiin wadankuun hadda ka noolna waa wadankii soomaaliya ama geeska afrika kiyaala gaalihani duulli isku diinto ma ihini isku dalko ma ihini isku luuqudo ma ihini isku dhaqanko ma ihini may wahaa dhaqan oo gaalnimo iyo kufri e iyo may fadaayan in wadanka kan ha ka hergeliyan waana may wahaan karishtaamayan khayraadka dalka badda iyo beriga iyo maaratay kullib in la wareegan khayraadka dalka iyo diyaarangayin unun wala hubkan gaani may waa insha allahu taala inuna diintanka horeyta difacna dalkangna difacna walaa una marka ansurugni muslimiintana dulmiga ku dulqaadna iyo ansurugni allah subxaanahu wa tacaala aayadda shay ama qowl shay unoo dhaqan geliyaana iyo ansurugni وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أيضا القرآن كفره بدن الله سبحانه وتعالى ما يبقى ما لما صف إنجران لما جروب ودقال ما ينجران weli joon ha jara jaraan ilaa qiyaami saacana jara doonaan alladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah dadka ilaahay rumaayeen rasuulshii rumaayeen mayn dagaalamaayana kornagashada kitaabka allah subxaana wa tacaala waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaquud gaalan walaan dagaalamayan way waa dimuqraadiyad iyo daaquud iyo cilmaaniyad iyo shuuciyad yaan dagaalamayan in wadanka ka hergeliyaan ilaahay subxaana wa tacaala markaasamayna amaray faqaatiluu awliyaa ashaytaan ina keyda ashaytaani kaana daciifa gaalada madaxweyntii oo la dagaalama maraykankan ka horreeyey oo yurub iyo maywaa madowga afrika haan laka sheega kulli oo madaxyada gaalada ilaahay mayleya la dagaalama aayad kale ilaahay may kaleya fadribuu fowqa alcanaaqi wadribuu minhum kulla banaan marka ilaahay subxaana wa tacaala maynayn darayn la dagaalanka cadowga allah subxaana wa tacaala oo etoobiyan ka horreyta oo isaga ogsantiin etoobiya waa cadowga allah subxaana wa tacaala waana cadowga ummadda soomaaliyeed waay cadowga muslimiinta bariga afrika waay wayba ogsantiina ciidamadan etoobi oo hadda maana dalka iyo roogan labaatan sana iyo wadanku roogan ka dagaalamahayaan walayon ka dagaalamahayaan may waa masaalixdii inta ka ilaaliyaan amnijo iyo inta ka ilaalsadahayaan marka may waa insha allahu tacaala dadka muslimiinta ee in oo markastaba cadow in iska dhiibanee maananan dullaawana ilaahay subxaana wa tacaala baan sheegi walaa tahinuu fi ibtiqaa'i alqowmi in takunuu ta'lamuuna fainahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuun watarjuuna min allahi maa laa yarjuun walaa tahinuu walaa taxzanuu وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين intaasoo aayadaha saddexdaas aayadood hadda sheegni ilaahay mayba ka sheegohaya dadka muslimiinta in gaalo in iska dhiibaan marna gaalo marka maana aan dulaysadaan gaalo hoostiyan aan ka nooladaan xukun gaalana may la raayo aan aqbalaan oo may waa la dagaalamaayaan waana isku difaacayaan yaa allah subxaana wa tacaala ninka sheegay dadka muslimiinta nageega taasa tadbiiqiyaan dhiigsho iyo maalsho iyo may waha muruqjo iyo maskaxdiyoba mayba aan surinyiin la dagaalanka allah subxaana wa tacaala adowshi walaalayaal intaas markaan aan kuguduba jihaadka fadiiladiis iyo wanaagisha malka kooba kor ammaanama inka falinaalanka mujaahidka ee nabiyulaahi moxamed sala allahu aleyh wasalam xadiidka shay nabiyulaahi moxamed sala allahu alay wasalam waa la warsaday rasuulka ilaahiyow bani aadan ayn fadl badan alar ayu naasi afdal yaa rasuula allah nabiga sala allahu alay wasalam aaray mu'minun yujaahidu binafsihi wamaalihi fii sabiili illah lang mu'min ah ahlu tawxiid ah ilaahay kitaabsha insurung dagaalamaw naf imaalba ka dagaalamaw bani aadan dhulkun qorshay ka dareerow kaas aan fadl badan nabiyulaahi maxamedan in sheegi sala allahu alay wasalam oo saadiqulmasduuqhay qur'aankan ilaahay baaba ka sheegay laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru uli darari waalmujaahiduuna fii sabiili illah fadala allahu almujaahidiina biamwaalihim waanfusihim cala alqaacidiina daraja wa kulla wacda allahu alxusnaa wafadala allahu almujaahidiina cala alqaacidiina ajiran cadiima darajaatin minhu wamakfira ilaahi subxaana wa taala intaasoo jeer iyo aayad ha kana nagay mujaahidiinta iyo in ansamanayn mayba fadli iyo wanaag kukufilana qofka mujaahidkae xadiidkii oo saddexdii saxaabi maalin jimaa'atiyo ka doodeen mimbarka rasuulka sala allahu alay wasalam hortis yo ka doodan komay aray bacda tawxiid hoobaan islaamnimo bana loo helay islaamnimo lakooy inaan xujaayda oo min kulli fajin camiiqin kukuwees oo jihooyinka dhan kukuwees caalamka kukuwees ana waraabiyo maaw zamzamka anan qiibi walku doorsada ma lewar koona may aray bacda tawxiid haddii baanu muslugnagadi masjidulxaraam in aan ictikaaf oo salaadan ku tukada waan ictikaaf walku fadl badan male walaan ku door badan male koona ma yari iimaanka roob ilaahay waafaji ku sokow camal ilaahay lanka dhawaado jihaad walka fadl badan aan ku doorsado male cumar ibn khadaab dhigay markaas amar rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam aan sheegay doodati walaysan ka dooda haytan minbarkii rasuulka baalisa ka dooda sanay yar cumar ibn khadaab aan seen nimanku hadda ma ilay ka doodeen camal khayr iyo isbar bardhigay walaalaha laayada ya lanki hojayda waraabi aray walaalaha walmalayn lankii mayla raay oo masaajidulmasjid xaraam inaan ictikaafo faday ari wala hadlaay kii jihaada aran wala hadlaay laakiin may waa walaal isbarbardhigi maa walaal isu muqaaranaya isbarbardhig ya ilaahi subxaana wa tacaala cumar bnu khadaab anseen aayad hadii jibriila lahan dhiibi aayad quraan ila al'aana la akhriya suuratu tooba ka jarta ya ilaahay nimankaas ka anaanadi weli bataa walkii oomi walaa isan meelo iska sheena haytaan oo isbarbardhig ka haytaan walaska dhawaayo kormaabe abba waalantiina wala rimana ilaahay mayley ajcaltum siqaayaqisadii lagu hadlay maanaa sidiidii dooda ilaahay qur-aanka sheegay ajcaltum siqaayata alxaaji وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله من كاسول أنا تسمع والأمرك ما جهاد لها بربر لكوم الله أصلا بعد التوحيد توحيد كل يكون بس تسمع إلهي سبحانه وتعالى ساسا ينكشاي قرآن ساسا تلمامه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله مكي إيمانك سقم الشاقي وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم marka jihaad walan dhikam nabi ilaahi muhammad al warsaday majaro ahay shariicada islaamka dhati aslan ba barakallahu fiikum assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh markana codadka aad maqli doontaan waa qaar ka mid a golaha nuuqabada wilaayada bokool oo iyaguna qayb ka ahaa wafdigii uu hogaaminaya waaliga ee booqashada ku marayey furimaha dagaalka ahlu ribaad ahlu fuquur assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin salaamantiin ee allah tabaaraka wa tacaala na siiya nicmadan oo faraha badan leh wanaaga leh sharafta leh cisada leh karaamada leh ilaahaga niimanaysaday ya mahadle gaar ahaan allihiisii siinkamanaysad ya mahadle bacdallaahi mahadsantiin khayr alasansii ee may wahaa waafajiinta oo jihaadka lawaaga amba lansurimow nafta oo lisheenow maalka oo ligeliyow liin dhafarow qof kasta ilaahay masiyaw hibo goonna oo ilaahay sinsansiiwo ilaahay inka mahadii waananka shukriya midda koowaad midda labaad un isin hasan booqni ma inka farxad badana galabtan oo aan hatii isin hata sun hor surino runtii naftay safayle ka gohaas maana oo ka hadiyana malag in kooy ama waqti oo dhamaada safayle ka gohaas may wali dadii siin ku qurux badan siin ku wanaagsan isin waa hata atin hooga dalka ummadda Soomaaliyeed oo ku dif ahay munkaraadka waxyaabaha ilaahay xarimay fisqiga iyo bilaayada oo aan surin din kitaabka ilaahay dhagan geliyahaytan may la raay waan aan surin din waan dhafarahaytan khayr ala sinzi dadka ilaahay waafaji ilaahay mahadiyo khiyaaray antaas ka gadaal malaagin ba siin mahanagdi malaagin ba may la raay garabkiin ini ay tishaagdi una dadka garabkiin waa ana hoob ilaahay er may garabkiin kan wali wanaag ee hormar ee nafi maal ee isinba baahatan ya garabkiinkaana may kale garabkiinkaana in uun meelisan ka tabtan una daboolo doogna nafi maal una ka daboolo doogna garabkiinkaana may garabkiinkaana dhaqdhaqaagin nololin waxyaabaha aysin hasiinjeeda fisqiga leh bilaayada leh jawaasiista leh inuun hor surino garabkiinkaana insha allahu may ogaadasanaa wala una sheegadahayna ambisi sheegadahay tan diingu misgordana dadkan dad muslimiin way wala una ku kulunay kitaabka ilaahay wala una ku kulunay oo walaalka ana ya kitaabka ilaahay kitaabka ilaahay gudaajay in may macnaha liska faquuq liska inkira liska dhulmi ma qoraw sida ilaahay kitaab shay ba may lahay in hufi daahir wali ya unun hoob ilaahay era may lahay in iska daahirsagna waanan ku walaal ana tayada gacmo iska gobsado doon hoob ilaahay era hadhowaada ununa dhowna maynin ballangaha ahaa dadka garabkiinga waa enna dadka reedahasiinka kaaba doono enna warkaan oon dheerayaan insha allahu lanki ilaahay hawaafi iyo jihaadku akhyaaray may ogaadey iniyoonay adduunka meel inka faylahay amba aakhirada meel inka faylahay ti ilaahay hawaafi iyo ogaaday qalbigiin gallada madagiin geliye hindhow dhigaaninka dhegansada insha allahu lanki ilaahay hawaafiyi meelus hata ka surinya ay ka dhagaagnay ini horan lihaasada mooshi maahin maad yahoob aragdan maarta taabsiyaha may haytada ku dhaafa mushrikiin gumaysi wada tuwaha marna nin aabuweelen miidyo may dhigaayo mukulaal dagoowiyaha muslumnamaada nafartay ini maleegnaangu miid la tuugi mood la seedi marra la agri aboway midoowaw la arri magalma kooka kaha dhulka magaajaysin lah midigdiin dhuufa midig ku shiishaha maho maarta ingiliya madaga imajimaa meelan dhahayta dhowaha badina meelka toosiya maankana anisjeeyaha macrakada meeloya mihindiisfaallodaha madaxna suubsada mu'miniintii noo horeyti madhabtaasla haytay murtadiinta murti ima dhaangmalle mugal ima saalmalle meher i maamusmalle magaca ilaahaya ini maanyi raasida faday makiinsuul galaaso ernay hoob ilaahay era maraykan iyoonay mihigo walba lahamaamusay meelulisheeni madaga ini dhoonyan madhabniin ballan aasaas ogaada insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
السلام عليكم إذا سين سلامان لان هوب اللي شاقة هوب اللي كشاقة سيلا اللي هوب اللي كشيلون الشاق ولا نار لهاي ولا الكيري ون ولا لي أدرتان من كوايد ورم خوش غتين سكين أرقانن فما في ذا يا ما دي هبل لي أرسل لي ولا تبرتة قرب كينك سرقن ولا تبرتان قرب كينك سرقن سين لجرنا سين لدمدان أف i idan i xoolo i hadal garabkayga ka enna muslumnimada alendidil asalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه أجمعين إخواني إلهي ما هذا أولا إلهي هنا هيسي الدنيا ضمن الشأن يا ما هذا إلهي أمني استقراركم نسيي أن أن ما يبواها مدي أن خبر باراني جيك calaamada iyo qaabka hati kayfiyada hati yaala aan yaalana ilaahagii waqtigun horta hana geysiyey geedka jinaado far mayb waa farku saar hata hana geysiye ilaahagaasaa mahadlay insha allahu tacaala ilaahay aan ka mahadiyaan ilaahay mahatis bacadaje maylanaaha seen mahad nagaan haddii ragii oo mayb waa fabuurta roogi isin etin ragii oo mayb waa dhahanto mayb waa min uu kuka jarna etin ragii oo mayb waa roobta unku esheeran isin etin oo ilaahay diin shay kelmadii sida kor annagato kelmada kufrigana hoos annaga talay saas an weelasan habartinku muqantin ki habaran qabna habar an weydiyahayn ki mayb waaha beersilaa ee gabi ha ku tabi ki gaal la jari ha ku tabi waana keliya wal kala aninka mayb waaha kuu sagnaanta ilaahay kelmadii sida kor annagato kelmada daaguudna hoos annaga talay riga an kulumi mayb waaha bacda xamdilaahi mahadsantin ilaahay may weydiisadaane jannatul firdawsa inina kulmiyo ilaahay weydiisadaan insha allah walaalayaal kelmadun kelmaana siin sheega may horeeyin wal siin sheegay siin ogdi kelmadii oo una ilaahay na saaray waajibni haytay uqtan ya quraanka tafuka buu jihaad lay ku hadalay quraanka jihaad aayado baad muddo aayadii aayado baad maadi aayadii balayla ka hore jamaa ka baha ma infidid يا الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الارض اراضيتم من حياه الدنيا ايد لا ارغب هذا كبوري يا سلي يا الهي ما حد الهي جيك وقتهم هنجيسي يا ما حد له ان شاء الله تعالى ان دتكي ثقالا الهي اريانا جهادكنا مكويرو هاي ان شاء الله تعالى هدي الهي رب قربكين هاي انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم الهي منارنا ان شاء الله تعالى الهي حسن بركاي garabkiinga ana ma bari galahaynu laakin idis jooda ka bari galahaynu inka alen yasin haan leen ununa mushatelay bariyahayn insha allahu gaala madagaana may saartay ki malaa may buwaha gobol aysin hatoosidan tumishan kunga may buwaha litinga laha erey may buwaha saasa iin madagaana madayidatiyo makuwiin wala beesalan saari wal kale meewa ma nagamu minhum ilaa ayuuminuu ilaahay rumaayow ilaahay kitaabshay may buwaha aan kaalmayow keliya wal kale may buwaha maynin haysaduun una macaginga ana meeli martang ma martang ilaa single jarn hoob ilaahay armay reedkin ha ku midownaa xiile i ho ya xiile i ho odayaalka nuqabada daraad markoo una is aragni may ha ballanqaanahan labaatan i shan naf gaale ya ilaahay fadlarjay unu may sadee may shagadii tan waatan haylis eri hay lambadha may buu aha ya dadkaas daa isin macagin ameha walaalayaal إن شاء الله وأنا ننتصر وقابس ده وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري waa hagaaga dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaana caawa ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى